cabdi bile cabdi oo ku caanbaxay cayaaraha soomaaliya kuna guulaystay biladda dahabka ee orodka kun iyo shanta boqol oo mitir ayaa ka hadlay dilka shaqaalaha hay-adaha gargaarka iyo darwaladooda ee gacanta ka geysanaya sidii loo taakulayn lahaa dadka ay dhibaatada ku hayso soomaaliya wuxuu kaloo ugu baaqay siyaasiyiinta soomaaliya inay danahooda meel iska dhigaan oo ay dadka dalka muhiimadda siiyaan isagoo b b c da la hadlayey ayaa waxa uu sheegay cabdi bile
anigu waxaan qof kasta oo soomaaliyeed ka codsanaya war dadka hay-adaha samafalka ah ee halkaa u yimaada inay dadka masaakiinta ah si uun u gaadhaan oo wax siiyaan iyo dareewaliinta masaakiinta ah ee soomaaliyeed ee gawaarida u wadda ka daaya dilka iyo dhaca iyo dhibaatada aada u geysataan si masaakiinta abaarta iyo dhibaatada iyo xanuunka iyo cudurka iyo gaajadu la kala tegey in uun waxu gaadhaan waxaan kale oo walaalahayga siyaasadda isku haya ama ku herdamaya iyagana u soo jeedin lahaa inay runtii aada iyo aada uga gubtaan labaatankaa sannadood iyo dhowr iyo labaatankaa sannadood ummadda waxaa ku dhacay ayna runtii iyagu tooda meel iska dhigaan haddii aanay iyagu tooda meel iska dhigin oo aanay ta dalka iyo danta eegin wax halahoo la gaadhayaa ma jiraan